أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda maxaarada faano ayaa ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya askarta kufaarta afrikaanta ayaa si bareer ah dad shacabaha ugu dilay degmada buulomareer ee wilaayada shabeellada hoose dowladda ridada ee masar ayaa cambaaraysay camaliyaddii istishaadiga ahayd ee lagu laayay shaqaalaha kooxda riddada ee ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weeraro kala duwanoo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya mu'asasada alkataayib ayaa baahisay sawirrada weerarkii lagu xasuuqayay murtadiinta ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada ceelleer ee wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa gurmad isugu jiro caafimaad iyo mid dacwi ah gaarsiisay deegaano hoostaga magaalada dhoobley ee wilaayadaas ugu yaraan soddon iyo shan ruux oo shacab ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodbadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda maxaarada ee fano ayaa ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa xaqiijinaya in dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaalk ee xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda amxaarada ee fano ay ka socdaan deegaano dhacaduleedka magaaladaasi dagaalka ugu culus waxa uu ka dhacay magaalada kormaash ee mandiqada minjar taas oo ku dhowaada konton iyo shan kilomitir u jirta magaalada adis ababa iyadoona lasoo warinayo in labada dhinaca dagaaladaas khasaare culus isugu geysteen sarkaal u hadlay kooxda fano waxa uu sheegay in ciidankooda ay dagaal culus la galeen kuwa federaalka laakiin ciidamada etoobiya ay siina la-aan ah u duqeeyeen magaalada oo dad badan oo shacaba ay ku nool yihiin mas-uuliyiinta taabacsan dowladda xabashida etoobiya ee qaabilsan mandiqada ayaa ka baxsaday goobta kadib markii ay ka baqeen inay u gacan galaan kooxda fano dhanka kale xilli xiisada colaadeed ee dalka etoobiya ee cirka isku sii shareerayso ayuu madaxweynaha maxaarada sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan kooxda fano waa markii labaad oo toddobaadyo gudahood uu ninkan sheego in maamulkiisa uu diyaar u yahay in si nabada lagu xalliyo colaadda gobolka ka taagan waxaan si joogtaha ugu ololeynaynaa nabadda si loo soo afjaro colaadan ilaa dadkeenah ay ka baxaan gaajada ayuu yidhi madaxweynaha maxaarada xaaladda dalka etoobiya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaysa iyadoona dagaalada ay kusii fidayaan dhul hor leh oo ka tirsan dalkaasi etoobiya
mahadsanid walaalka caliyare askarta kufaarta afrikaanta ayaa si bareera dad shacabaha ugu laayay degmada buulumareer ee wilaayada shabeellada hoose cabdiqani maxmed ayaa si amaqaadaya warbixintan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramaya in ciidamada saliibiyiinta yuganda ee duulaanka ku jooga degmada buulamareer ay si bareer ah u dileen dhallinyaro beeraley ah oo qayb ka ahayd bulshada magaaladaasi ilaa saddex wiil oo dhallinyaro ah ayay dadka deegaanku sheegeen inay dileen saliibiyiinta kuwaas oo mid ka mid ah lagu magacaabi jiray cabdiraxiin iyadoona falkaasi naxdinta leh uu dhacay xalay wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada saliibiyiintu ay si xun u dhaawaceen nin oday ah kaas oo dhaawaciisa loola cararay magaalada muqdisho xasuuqan ayayna ciidamada saliibiyiintu ka geysteen dhulbeereed kaabiga ku haya degmada buulamareer dibadbaxyo ay uga dhiidhanayeen dadka deegaanka xasuuqa ay ciidanka yugandha geysteen ayaa maanta ka dhacay gudaha degmada buulamareer boqolaal shacab ah oo isku soo baxyo dhigayay ayaana ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah saliibiyiinta yugandha muuqaalo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay sida arxandarrada ah ee ay kufaarta u dileen dhallinyarada waxaana jirkooda ka muuqanayay dhaawacyo argagax leh oo sababay inay halkaasi ku qurbaxaan dhacdooyinka caynkan ah ayaa marar badan laga soo calaamadeeyey gobolka shabeellada hoose kaas oo ay ku kacayaan ciidamada saliibiyiinta noocyadooda kala duwan iyo maleeshiyaadka ridada ee kabaqaadka u ah kufaarta kusoo duushay dalkeenna mahadsanid walaalka cabdiqani dowladda ridada ah ee masar ayaa cambaaraysay camaliyaddii istishhaadiga ahayd ee lagu laayay shaqaalaha kooxda ridada ee ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya dowladda ridada ah ee masar ayaa war ay soo saartay ku cambaaraysay camaliyaddii istishhaadiyad aheyd ee mujaahidiintu ay la beegsadeen goob ay ku caweynayeen shaqaalaha kooxda ridada soomaaliya warkan waxaa soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ridada ee masar waxayna ku cambaareysay howlgalkii istishhaadiyada ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay ku laayeen saraakiishii iyo shaqaalihii dowladda ridada dowladda dabadhilifka ee masar waxay bayaankeeda ku sheegtay inay tacsi u dareyso dowladda ridada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho ee shaqaalaheeda lagu beegsaday goobta ammaankeeda aad loo adkeeyey ee ku taalla magaalada caasimadda ee muqdisho xukuumadda ridada ah ee alqaahira ayaa ah dowlad ashaadala dirir ah waxayna afar bilood ka hor dowladdan wafti u soo dirtay muqdisho kuwaasoo saraakiisha kooxda ridada soomaaliya ay ku soo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee muqdisho waxaana wafdigaasi ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ridada ee masar camaliyadan istishhaadiyada ah ayaa habeennimadii isniinta ka dhacday aag u xirnaa shaqaalaha dowladda ridada sida sirdoonka howlwadeenayaasha wasaaradaha iyo ilaalada xarumaha muhiimka ee kooxda ridada soomaaliya waxaana allaah fadligii lagu dilay sagaal iyo toban murtad halka tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay
weeraro kala duwan oo loola beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka ridada degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale mujaahidiinta ka dagaalama wilaayadaas ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigyada murtadiinta xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye waxaana dhawaqa rasaasta dagaalkaasi si aada looga maqlayay deegaano fogfog oo degmada afgooye hoos yimaada mu'asasada alkataab ayaa baahisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud xartan abduqaadir ayaa warbixinta warkan haya waa muuqaalo soo jiidasho leh ee sawirro muujinaya jabkii cadowga allah ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii maalin ka hor ka dhacay deegaanka waniile ee dulaadka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud kaas oo allah fadligii mujaahidiintu ay ku dileen toddobaiy labaatan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada halka lagu dhaawacay soddon iyo sideed kale sawiradan ayaa muujinaya firxadka murtadiinta iyo mujaahidiinta oo baacsanaya waxaa ku xiga bakhtiyada cadowga oo mid mid ay kaamaradu usoo bandhigayso kadib markii ay toogatay rasaasta mujaahidiinta kibirhkooda isqaadqaadka ay kusoo dagaalgaleen ayaa waxaa dhulka la galay tirada mujaahidiinta ee uu allah ku garabsiiyey dagaalkii waniile sida laga dheehan karo sawirada ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaan sidoo kale ka marnayn sawiradan soo bandhigaya guuldaradii ay murtadiintu kala hoydeen dagaalkii duulaadka ceeldheer muuqaalada xiisaha badan ee khanimadii ay mujaahidiintu ka heleen macrakadii lagu laayay murtadiinta kuwaasoo isugu jira qoryo ak afartan iyo toddoba ah kuwo bikaemyaha iyo sidoo kale r b g rasaas kala duwan iyo booshashka qoryaha aakayaasha kuwaas oo muslimka mu'minka ah ee daawada laabta ka farxayo halka munaafaqii indhihiisa ku arkaana ka qaadaya caro iyo ciil kana calolgubyoonayo guuldaradii gaartay ciidankii u adeegayay shaydaanka dabadhilifkan uu ahaa saliibiyiinta waad mahadsantahay walaalka xaaris wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa gurmad isugu jira caafimaad iyo dacawo fidin gaarsiisay deegaano hoostaga magaalada dhobley ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya kan waxaa loo isticmaalayaa infekshinada iyo tayfoodka iyo waxyaabaha antibakteriyaalka magarad halkani waa deegaanka goodaaya ama banka jiira oo hoostaga degmada dhobley ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay bulshada deegaankan ay nasiib u yeesheen in la gaarsiiyo mashruucii gurmadka caafimaadka ee ka koobnaa baaritaanada iyo daawooyinka lacag la-aanta ah ee wilaayadu waday in ka badan boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa ka faa'iidaystay deeqdan kuwaasoo aad ugu baahnaa ka hor inta aysan bilaaban baaritaanada waxaa dhakhaatiirta dhinac socday rag ducaad ah oo ka tirsan maktabka dacwada kuwaasoo kelimaad wacyigelina u jeedinaya dadka muslimiinta marka iskayaalyaalka qiyaamaha u socona qabrigaan u tagna banka jiiri goodaay waa laga tegi ilaah laga cabsado ilaahaysan run ha loo caabudo dhaba khiyaali khiyaali beenbeen ilaah wuxuu leeyahy wamaa khalaqna samaawaati waalarda maa baynahuma laacibin samaawaadka dhulka waxa u dhexey ciyaaru maana abuurin bul maa khalaqnaahuma ilaa bilxaq xaq aan u abuurin xaq xaqaas waxa waye laa ilaha illa allahu la barto lagu dhaqmo ummadana la gaarsiin wey soo ma diinta islaamka in la barto laguna dhaqma xaq weeye intaasaana laga rabaa wadaad marka hadduu wax kasta kuu sheego waxaa way noqonaysaa ilaahay caabud ilaahay keliya caabud ilaahay ka cabso wuxuu ku farifartoonaaw wuxuu kaa reebi ka reebtoonaaw intaana waan garanayna culamaa u wada nahaye iska yeelyaalka iyo khiyaariga been ku noolaanshaha aan iska dhaafno suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuna sugnaa deegaanka goodaaya ayaa ka hadlay gurmadka baaxadda leh ee soo gaaray deegaanka iyo sida ay dadka deegaanka uga faa'iidaysanayeen alxamdulilah waxaan aad ugu faraxsannahay dad aad iyo aad u fara badan oo odayaal iyo duqayti waayeelo iyo caruur iyo haween iyo dad dhexdhexaada hada cudurku cid gaara maahe qof walbaba xanuunku ku dhacay dadkana runtii intii muddo aan aan helin dawo noocan oo kalea iyo baaris noocan oo kalea iyo fursado ahayd meel walba isaga yimaadeen hawsha si habsami leh oo wanaagsan oo ilaahay loogu mahdiyo ayay ku socotaa aad iyo aad bay noo farx gelinaysaa hadday odayaashii aan nahay waan ishraafaynaayo waan la soconaayo waan ku ilqabowsanaynaa shaqadayna si fiican bay u socotaa khayr iyo wanaag baana jira ducada iyo maaragtay hambalyada iyo farxadda ayaan muslimiinta la wadaagaynaa khayr iyo wanaag baa socda inta kale ilahi waxaan rajaynaa inuu ilahay khayr noogu dhammeeyo ugu dambeynna qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey baaritaanada misena qaatay daawooyinka lacag la-aanta ee ku sugan deegaanka goodaaya ayaa dareenkooda cabiray maanta waxaan jooga goodaya goodaaya ka waran maanta maxaa ka socdo daawaa ka socotaa la bixinaya oo fari oo nala siinaya maasha allah sax baaritaana la iibsameye si fiican marka farii daawo fari baa helna oo fiican ilaahayna daawaha no- nooga dhigo aamiin insha allah ka waran farxadiina farxaddaana aaday u wanaagsan tahay Haye.
aaday u fiican tahay maasha allah haa daawada sidee loogu maanan baahnaa filaynin baan helnay haye ma filinin maana filaynin si fiican alxamdulilahi waan iska soconay saaka goodaya baan iska soo aadnay maasha allah ninkii daawo soo doontay iyo ninkii oo raashiin soo raadsadaba alxamdulilah daawo fari aan kasoo kordhacnay maasha allah marka waa aaday farxaddaana u dhisantay wadaadada islaamka waan soo dhoweynaynaa si fiican bay noo gashay daaway noo keentay maxadaray noo keentay aad baan u soo dhoweynaynaa dadkii goodayo gidii dawu gacmaha ku wada haystaa aad baa loo daweeyey maasha allah weeye iyagana aad baan u soo dhoweynaynaa khayr allaha siiya dadka ma filayeen dadka ma filayeen dadku ma ayna filaynin dad si fiican baana dadkii marka wax loogu qabtay oo daawo ayna filaynin baa loo keenay maasha allah daawadan hadday hadda ilaa caawa gaadhana maxaan u malayn laba gaadhi oo kale inay ku dhammaan doonto dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale dhakhaatiirtan ka socday maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sidan oo kale deeqa caafimaad ay u gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan deegaanka yara oo isla degmada dhobley ka tirsan waad mahadsantahay walaalka abu ayman ugu yaraan soddon iyo shan ruux oo shacabaha ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaano hoostaga dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya cazaam carafaad ayaa si amaqaadaya warbixintan waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed kaasoo ka dhacay magaalada qabri bayax shilkan waxaa ku dhintay koob iyo toban qof oo shacab ah waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo labaatan iyo afar kale oo dad shacab ah waxaana isku dhacay laba gaari oo noocyada waaweynka ah iyadoona dadkii ku dhaawacmay shilkaasi la geeyey magaalada jigjiga iyo deegaanada kale ee dhulka soomaali galbeed shilkan ayaa imaanaya iyadoo dhulka soomaali galbeed laga soo diiwaangeliyey shilal badan oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed kuwaasoo sababa darwallada gawaarida kaxeeya oo xawaaro sare ku wada mahadsanid walaalka cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu